أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه waa xaflad ay ku qalin badasheen islamarkaana lagu soo xirayey machadu ribaad ee magaalada mandheera munaasabaddan oo ka qabsoontay masaajidka alnuur ayaa waxaa ka soo qayb galay culamma udiin maamulka machadka arday iyo waalidiin ugu horreyn ardayda ayaa goobta ku soo bandhigay duruusta iyo waxa ay barteen القول لفظ قد أفاد مطلقا كقم وقد وإن زيدا ارتقى رويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضابطه ونقله
qaar ka mid ah culummada oo kelmad ka jeediyey madasha ayaa ardayda ku baraarujiyey in ay ku dadaalaan barashada diinta
ilaahagii noo suurtageliyey ayaan u mahad celinaynaa alxamdu lilaah ilaahagayna siiyey ilmahaas alxamdu lilaah ilaahagii haddana cilmigaas oo naafica ah cilmu sharciga ah haddanana waafajiyey inaan ilmaheen aan barno iyo culmo barta ilaahayna siiyey ilaahaan u mahad celinayna subxaanahu wa tacaala xamdan kahiiran طayiban mubaarakan fiihi kamaa yuxibu rabbuna wayardaa sidoo kale waalidiintii goobjoogga u ahaa xafladdan ayaa u mahad celiyey macallimiinta
ilaahay iidanka diintana kuwii ku dadaalo barta allaha naga dhigo ardaydana waxaan leeyahay waxaa la yidhi culimmada wuxuu dhihi jiray wadaad ka hadla xagga tacliimta iyo waxbarashada ardayga wahsada ha raacin ardayga maxaan ku dhahay aan aad u dadaalin ha raacin marka ayagana waxaan leenahay waad dadaaleen ardada ha ha kala fiiriyeen qofka khayrka qofka khayrka waxaa la yidhi qofka khayrka wadaa durbadiiba wuxuu u jidaa baa la yidhi, dhanka sharta qofka u jida ogyahay marka dadka khayrka wadaa ha la saaxiibeen cilmigana ha sii wateen qofkii cilmi dad baray beer buu istabcday beerta iyo maxaan ku dhahay beertaas ha sii ha sii yani qallalin ha si fiican usii qoyin dadka ha usii bareen cilmiga annagana ku dadaalo annaga naga dhigo waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambayn maamulaha machadu ribaad ayaa ka warbixiyey taariikhda machadkan iyo tirada ardaydii horay uga qalin badelatay
qodobka koowaad waxaa weeyaan saad walaalayaal la socotaan ee madrasadatan wakhtiga la fara haddaan idin xasuusiyo waxay ahayd labada kun iyo toban bishii shanaad labada kun iyo toban bishii shanaad baa la furay ee haddana waxaan ku jirnaa sanadka labada kun iyo labaatan iyo labo marka waxaan ma leenahay waa toban iyo labo sano hadda ayaan madaxa lisii gelaynaa madrase intay furneed dad badan baa ka soo qalinjabiyey oo arda ah maanta waxaan halkan u fadhinaa inaan maarta shahaado siino ee dufcadii lixaad shan qaybood baa hadda kahor ka soo qalinjabisay qaybtan maanta waa qaybtii lixaad raggii madrasadatan dhammeeyey ama wax ka bartay in badan oo ka mid ah magaaladan bay joogaan qaarkood ayagoo macallimiin oo madaaris dhigo qaarkood masaajid gacmaha ku hayo qaarkood dugsiyo qur-aan dhigo marka insha allah tacaala mas- aad baa looga faa'iidaystay meel kastoo cilmi aana haddii maaragtay lagu dadaalo dad baa ka soo bixi cabdikhafaar cumar ibraahim cabdikhafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera